أمطري حبا وطهرا يا سما واملئي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا waxaan xilli barqaha ka dhaqaaqnay xarunta warbaahinta islaamiga alfurqaan magaalada kunyibuur ee gobolka shabeellaha hoose ujeedkeenan waxa uu ahaa inaan wax ka ogaano tacabka beeraha xilliga xagaaga waxaan u ruuqaansaday dhanka iyo tuulooyinka ku xeeran deegaanka kunyiburow anigoon ku safrayay mootada nuuca labalugaaleyda ah waxaan socdaba waxaan tegay tuuladii aqtoole oo kunyiburo u jirta afar iyo toban kilomitir sida uu u sheegay mid ka mid a dadka deegaanka safarkaygu waxa u daarnaa inaan u kurgolno beeraha ku yaalla deegaankan si aan dhegeystayaasheen ugu soo gudbino warbixin la xiriirta beeraha ku yaallay aqtoole ee xilliga xagaaga waxa ay tacbaan dadka degan tuuladii aqtoole أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا markii aan tagay tuuladii aqtoole isxogwaraysi dheer kadib waxaan aaday beeraha ku yaalla tuuladan intaan ku dhex socday beeraha waxay indhahaygu qabanayaan dhul dooga oo aad u qurux badan islamarkaana indhaha u roon waxyaabaha indhahaygu qabanayaan ayaa ka mid ah dalagyo kala duwan oo ku yaalla beeraha kuwaasoo ay ka mid yihiin galeyda sisinta looska liinta bocorka waxaan socdaba waxaan tegay mid ka mid ah beeraha ku yaalla tuuladii aqtoole halkaasna waxaa igu soo dhoweeyey xaaji cali xasan oo ka mid ah beeraleyda tuuladan wada sheekaysi isxogwaraysi kadib xaaji ayaa iga waramay xilligan waxa ay tacbaanaya dalagyada ku yaalla beertiisa waxaan la yeeshay wareysigan waxa uu dhacay sida tan dhegeystayaal waxaan ku suganahay dowladka deegaanka kunyibur ee gobolka shabeellaha hoose halkaas aan ku booqanay qaar ka mid ah dadka beeraleyda ku nool halkaasi inagoon ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin iyo xilligan waxay tacbanayaan waxaan halkaasi kula kulannay mid ka mid ah beeraleyda ku nool tuulada lagu magacaabo yaaqtool oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga deegaanka kunyiburow ugu horeen kusoo dhowo warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya magacayga xaaji cali xasan gaale oo degan tuulada yaaqtoolo waa gartay yaaqtool halkee ku taallaa yaaqtoolo waxay ku taallaa ee, dhankan ee, fuudhow waxaa ka jirtaa dhankan tukut kunyiburow meeqa kilomitir u jirtaa kooyin barow afar iyo toban oo kale wayada tuuladan maxay caan ku tahay marka hore tuuladan waxaa waaye waxaa degan dad oo ah oo beeraley ah oo noloshooda ku tiirsan beer qodato tuuladan tacabkeeda inta badan muxuu yahay inta badan tuuladan beera wa- waxaa lagu tabcaa xilliga gugi waxaan tabcannaa nyaanyada galleyda sisinta digirta ilaa iyo intii kale i qaraha intii mara intaasna waa waa lagu tabcaa xilliga deertanan waxaa lagu tabcaa ee, sisin moordi digir loos intaasaa lagu tabcaa xilliga deertana waa gartay tacabkaasi markaad tacabtaan halkee u ibgeysaan magaan aan ta'abno annaga waxaan u geynaa sida geleyda nyaanyada looska waxaan u iibgeynaa ama sisinta ee, kuunyo baroow haddeertaan waxaan joognaa beertaada bal ka waran adi ahaantaada maxaa tacabataa anna ahaantayda anagoo ah xaaji cali xasan gaale oo beertayda had aad igu waraysan weysid beerta waxaa ku joogtaa ee, geleey waxaa kale ku joogaa loos waxaa kale ku joogaa digir waxaa kale ku joogaa bocor waxaa kale ku joogaa ee, sisin waxaa kale ku joogaa liindhanaan marka beerta tacabkeeda intaas waaye marka intii tabar loo hel kal mar beerta intaas waaye beertaada waxaad sheegtay in intaasoo ay tacab ay ku yaalaan bal ka waran beertaadu meeqa egtar waay beertayda waxay tahay ektar ahaan lix ektar waaye darab ahaan magii loo baxo waxaa waaye sagaal ilaa sagaal sideed iyo toban darab waaye hadda sanadkan gugaan ooskiya bate aaran maasha allah aaran fiican ayaa macnaha noo dhacay marka waxaa tabar aa u helay inaa sagaal darab oo ana intaas badar aan saaro ayaa macnahaas liinta horteeda waa ku joogtay liinta xilli hore aa la suray haddaba liinta waa dhali haysa miraheeda koonya ayaa la geeyaa marka waxaa waaye beerta sagaalaa ka tabcan sagaal kaleedna waa iga barsi waa gartay roobka hadda da-ayay barwaaqada ilaahi subxaana wa tacaala nagu galadeystay siday kaga faa'iidaysatay adi ahaantaada maasha allah maasha allah maasha roobka waxaan uga faa'iidaystay badaraa noo joogo oo fiican oo waraabsan liintiyaa noo dhaloysa adaab indhahaada sadar muuqan su-aalka dhan adaab indhahaada ujeeda bocorka ee magaciisus nyaanyada ee magaciisus wax allaala wixii haddana hadda sidan had aad aad i wareysanayso hadda abuuraan wadaa marka abuur kale haddana aa ku- aa ku dul wadaa marka alxamdulilah ilaahay maxaddaas asaa iska leh sidaad ka dhawaajidaba beerta waxaa ku yaalla dalagyo kala duwan kuwaasoo ay dadka soomaaliyeed aada u isticmaala intooda badan hadda markaan fiirino galeydoo kale waan arkayey way baalgiirtay ama baalgiir waay bal ka waran geleydaasi meeqee kusoo goodaa ayad ahaanteeda geleyda maasha allah geleyda waa saddex bilood saddex bilooday kusoo go'daa migaan hadda waa xabuuq liintanan waxa waaye iyadana sidaado kale iyana waxa waaye liinta roobley waaye waraab ma haysato xilliga macnaha aaranka dhaco ayana waa dhashaa xillinka xilliga kale oo abaarta jirta iyadan waa abaarsataa cilada kaleeda oo liinta iga haysato waxa waaye deertii magay aad ee u rarto xilliga ragaalka ku dul dhashanan waxa waaye miraha waa waa daadanaysaa marka biyaha oo anaga markastoo aan liinta ku maaweelin waxa waaye webiga biyo ma leh eelan meeshan ima dhow eel abdullo ayaa macnaha ayaa foosta foosta biyo uga keensadaa jilaalkii liinta waxaas ayaa macnaha ku maaweelayaa marka murugo badan adan macnahan waa igu haysataa geelna waa igu dhibaa liinta marka ada jilaalkii waa soo taagnaa waay laakiin xilligaana waa xilligii ugu fiican waay hadda roobka aan feerayna barwaaqadeeda waa rayreen waay hadda aaday u fiican tahay had xilligaan sidoo kale tacabkaada waxaa ka mid ah looska looska goorma loo tacabaa qaab noocee loo tacabaa goormuu soo go'aa maasha allah looska waxa waaye aniga hore aqoon fiican uma aan lahaan jirin marka mar dhow umbaa tacabkiisa aan bilaaway marka intaan tacabkiisa aan bilaaway looska waxaan aan ku arkay waxa waaye xilliga deerta ayaa u fiican guga waxa waaye asoo oo aad ku tabcan ayaa macnaha cirka caaran oo ku dulkeena kolkuu cirka caaran ku dulkeeno waxaan noqonayaa magaasay waa dhalana adoo weli aan siibin ayuu dhalanaa marka tacabkiisu fiican sidaan aan u arka deerta waaye marka anaga loos ma tabci jiran hadda la bilow aan ahay laakiin intii aan harbiyo aan gala inta saasa aan ku arkay marka looska looska aada ujeedid tacabkiisa saas waaye hadda la bilow aan ahay waaye haddii oo gugi geleyd aad la tacabtid geleyda intaan la shafan cirka waxa waaye haqaayuu keenaa haqaayas magaa keena looska waxa waaye cabuurkii ku dhalanaa marka waxaa dan kugu qasbaysaa inaad siibtid tacabkiisoo fiican oo suugna kuu tagaaya waa deerti waa gartay tacabka beeraha meeqa sanad ku jirta hadi ahaantaada marka la yidhaahdo xaji oo intaan beeraha aan tab'aya soo maa aniga intaan aan qaangaaray la dhaxdaan beeraleyla waay hor shaqo kale ma gelin maxaad caqabad dad kala kulantaa tacabka beeraha abaar hadday tahay waa abaar aaran hadday tahayna waa aaran laakiin dhanka liinta ayaa waxaa dhib ee iga haysta deerti magay rarta iyadoo saas u raran ayaa waxaa imaana ragaal ragaal markuu imaadanan waa waa daadanaysaa marka webi hadda biyo oo ku jiro ma jiro ceel had ii dhowna ma jiro marka haddii webiga dhexdiisa hoogaha oo macnaha god uu ahaan lahaynan magaase waa laga yaabaa inaa macnaha biyaha gale inaan ku waraabiyo ama haddii motoor haddii motoor yarar haddaan u heli lahaay maasha allah ay ahaan laheeda amise hataa sakeel sakeel baan ku waraabiya webigaya waxaa noqday araa duugtay webigii araa duugtay biyihii nooma istaagaaya roobka hadduu do biyi waa iska socdaa waa socdaa marka waxaa haddii macnaha la heli kara inay webigii hoos macnaha naloo qodo oo hogo si biyaha hareedda nooga fadhiisata waa jeclaan lahaay haddii la helaya marka هذه الأرواح مذ أن هللت أرضنا بالغيث عادت للصفا xaaji beertiis kadib waxaanu tagnay beer kale oo uu leeyahay macalin maxamed cali isaaq oo nin oday ah islamarkaana xilligaan uu tegayay ku sugnaa beertiisa intaan ku dhex socday beertiisu waxaan arkayay khudaar kala duwan sida kabsar koosto basbaas basal iyo geedka lagu magacaabo bayturaaf intaasna waxaa sii dheeraa babay geley iyo sisin macalin maxamed ayaa ii sheekay xilliga uu tacab ka bilaabay weli waxaan ku sugannahay tuulada yaaqtoole oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga deegaanka kunyibir oo gobolka shabeellaha hoose waxaana kula kulannay qofka labaad ee beerriley ah marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adiba magaca ku bilaabaya bismillaah anoo magacay maalig maxamed cali isaaq deegaanka kuunyo barow gaar ahaan tuulida yaaqtoolo oo ka noolna ilaahay sanadkan anka xamdiina waana anka shukriina waxaad ka mid tahay dadka beerlileyda halkan ku nool bal ka waran nolosha ka jirta tuulada yaaqtoole tuulada yaaqtoolo barwaaqa caaran nabadgelye maasha allah waa ka sugan ana oo ee maalinmadii ahaa beerta yaaqtoole ata beer barwaaqeen ata ilaahay xamdishay may ka tacabay geley basal barbarooni kabsar eleen baytulraaf koosta ilaahay xamdishay babaay oo lama bool iyo konton geed e ilaahay xamdishay bahan caarugu nyaanya sansan degir bocor falilaahi alxamdu antaasaa ka tacabi ilaahayna nasiyi caaran barwaaqe e bal ka waran roobka xagaagaha ee ilaahay subxaana watacaala nagu galadeystay een siday u faa'iidaysta aad ahaantaada ana ahaantay ilaahay xamdiyey beer fayl yaka lahaa beerta badidiya tacbadi ilaahayna waa ka xamdiy waana oo guulsii sanad aaran eh barwaaqo leh ilaahay laka xamdiyo haysana fasalka unaniinbahi kuunya barow suuqa ganacsatahan yuu ba'ansaadi beero badirsho aamas alxamdulilah habuuqsho ambuuladiyo daanqidiyo walsoorun ku hayna ilaahay nicmadiis walka ka dhex noola suuskii la beeqay koofkii gaajadii falilaahi alxamdu ilaahay nicmadiis yanoo ka dhiidi insha allah hatana may rajaacna in ilaahay barwaaqo tanku faylalayna siiya alxamdulilah ka maclimadii ahaantaada een goormaad bilowday een tacabka beeraha tacabka beeraha shan iyo toban sana ya bilaawi isoo webegan sanadkana talaada la raaw biyugurayki iyakoy ilaa wakhtigaas i dhaxdan beeraha taabay ilaahay nabadgeli maasha allah waa inaysiy adduunyada wakhtanna caaranga isku ata waad khatan abaaraa isku ata ka sabrni waa gartay nin da ayaa tahay waxaad arkaysaa dad kaa yar aad kaa yar boqolkii boqol dhalinyaro ah maantana waddankan ka tahriibaya aad iyo waddamada shisheeye iyagoo halkaasi ka raadinaya nolol waa sida ay aaminsan yihiine bal ka waran dadka iyaga ah soo ma arkaan dalkooda dheefta taalla dadka macanaha ilaahay horto xanuunka isaanta la qaadaw isaanta degaasa ilaahay isku le wiil aan hata dhali may rooga meelle raw australia rooga sanad sanadkun ku baxsan iweerey may erey aabba how maalintan may la kulamay unug ciise le rawagabehin ciise walaago boorsadoo ka jaraan alwaaha a geelaygeelayti geekibaadi roogi odayaalka iyaalka ka dhidhiileen aan suu biyayan oo musabar dataan ewa leensheeni boorsadoo i wardhado ka jaraan a leensheeni ogaawaayey ari hay dhammalaawaari alaan aan oqoqmiin lahayna afar bilood ku bacda wali unugii hooba maadilisi maalagnimo asar i walaabila fafeeri may lere boorsadii oo ka jarta yo meel conteyneryaaloo qashan qubaa idi guriga hortiisa yaalyaala kiridi afar bilood ku bacda lanki hay-adii hay hakanagday ma eri gabirte hooyada ee iyaalka dhali mariney caawi horta marineytama unuga were maere ciisa kaali adiib unkooy af ingiriiska kasey ana makasa ankooy maere haani boorsadii ka jareeno daraad ana kiin dhiibay haqooy insheen unug todob jare ahayte ma inger walaada insheente waa ma ishidi maha maya hooyadii an were maere marin kaali ankoyti hooba koyt maere wali ka jari boorsadun ka jari alwaahi warqadi boorsadun ka jari sheen kaasarti walahaas walaad in ulseedi lahaayana mada wededow argaay miilku bahan ma ishe waayahay adig koo goxonta bahi xafiskii oo qaxootigaas oo yowru ku maamulayaseedi qaabkiya sheegi gabirti xafiska linkuweere may lehe marinkoy hoobaseeti may lehe waliisheen walahaas wal iyaallay lan dhiibahayna ma ishe markaasee horta walaagaas kasaaseeda maya walaas malaa'igahayna nuura lehe acuudu billaahi min ashaydaani rajiim ilaahay ku magangelin hayi may leeree malaa'igahayna nuura leeree hayi walaas haddii adan sheegna masheeradkii ada balla qaadadaasi afar bilood masheer malihiidi adika intaal walkaa lama jaro meh madii adduunyo koo oo nagatay ma ertay kunteynarkii meeli dhumaay dad walaalaha ee soomaali ee dirasan weydiinay oo afar bilood mushlaka shabaay kunteynarkiya feligni warqadii oo buuratini meelo kali walaaga oo sanko walsan hangan weelan gacan hangan weelan qaarna ku yabeeno qaarna iska ruroogan wal silsiladu ereeno dehebo ereeno katiinahan ee luguntan ka jar walaan bereg bereg funaaniyaalkii ka dhidhiganaayaan walya meelaha ku bi jeey markaasee lee reerti afartii bilood mashaar malihiidii ka eraani afartii bilood hatanna mashaarkii nusa ka siyaana nusna koo reeban afarti bilood bil lama bilood oo kale mashaarsho ka siyaana lama kalean koo reeban lowlala qofkun oo walaan una kiinsheegni malaa'igahaayana nuura la ereeya ada ixtilaamo fanee asturu fanee meel wanaagsan dhaka fana wakhtiga hati la roogo ballan oo hati la weero ballan horteen e ilaahiyaalaa la biye ilaahi la kiinsheegna fadee liareerti haye marka adahay cantahamkii ku dhiidi dadkii deriskii haayano walaagii asture maylinsheedni erte wal ilaahu lilee boorindo oho faadna lahow boorindu liley guri hortis irto horte laandhika ertaan may laarinjaay walaagi ilaahagii lika sii faday adika gafiga leeri erti morta dadka oo weydiiyaw meelo bahawa kahanati sheegaw ani dhali alawiinkayu australia jara marka dadka caaqabada la kulamaayaan kufranamo ee isgaales cibaada laan aakharo xumo antaasle in raadiyaana laakiin dadka muslimiinta ee walaaladaana e ma in sheega fanay anti waddanka roogan ilaahay caabudaan kitaab soo qaadadaan sunnada rasuulka raxaan tacabadaan wadanka wadan gaajama'e wadan dherigu hooba fadaw beeraha xoola ganacsiga soomali malka waysan antaasnii kula qayb qaadadaan antaasa sheega lahay ارسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلو اللقاء markan waxaan u ruqaansaday dhankiyo beeraha ku yaala dalcadda magaalada kunyibur ee gobolka shabeellaha hoose beerahan ayaa ku jooga fasal ama dalagyo kala duwan ay ka mid yihiin geleyda sisinta digirta iyo dalagyo kale halkaasna waxaan kula kulmay xaaji kuuny oo ka mid ah dadka beeraleyda ah ee beeraha ku leh dalcadda kunyibarow waxaan uu ii sheegay xilligan waxaa ku yaala beerahooda iyo wakhtiga ay kusoo go'ayaan ugu horreyn kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adiga magacaa ku bilaabay magacayga xaaji kuunsa ii dheh waa gartay xaaja kuunya halkee joognaa beeraa dabagoley jooga halkee ku yaala marka hore kuunyi barro loki kiyaalan dabagoliis halka dheh magaagiyo waa gartay maxaa ku yaala beeraan giley salbok bo'or nyaanya qara b- salbok boodey sisen wal akiyaalay mal waa gartay goormaada tacbay lama bilood ka hor bal ka waran geleyda meeqasay ku baxdaa meeqasa lagu goostaa giley meski bateey markii oo afarta isha aad guud sisheenta markii konton iyo laago aad bulul soo firqiyaayt lehda ishan toddobaaton salki uno siyeeton siyeeton sooro waa gartay bal ka waran ay sintan ka waran bal ayadana sisinta iyan afarta hadaala iska sheenta siyeeton sidda mar siyeeton toddobaatan iyo walaa markii aad kulaalka uboobkilay salki siiba waa gartay maxaa kaad inoogu sheegi kartaa in beeraha hadda aqoon u leedahay oo ma ahay beeraha ma kumid ahay sidii oo beeraha may fadaayeen ta'ab fadaayeen walwaal fadaayeen daawo fadaayeen xifdin fadaayeen sadaaglu ku biyi fadaayeen wal kale ha ziyaad kale ma qabano alxamdulilah Een, maanta waxaad u jeedaa een, dhalinyarada soomaaliyeed inay wadanka isaga tegayaan een, ay aadayaan wadamada shisheeye iyagoo tahriib galaya ama naftooda haligaya iyagoona ku andacoonaya in ay wadanka shaqo ka waayeen bal ka waran hadalkooda maxaad ku beeninaysaa mayka beenayaaye onaad lehdo maalmood kadib hunguri haln naki barwaaqayso meesh faday taabo nako horta joog mala galeeki abuuro salbok abuuro sasinki abuuro nakiilkooda male kadib waak baawur roro baawur selfadhaw meesh faday dhisaw bat aad shan kun doolar lii kun doolar aadi bood beertan lam kun ama kun shan bool kubamba baad todoba kun doolar duurkibiya gadaashay usan luqtoo laku gooy maanyaad laka ridi waaki intaa fuulaay warako hasaaraki dhimi oo egeesi may kiiday yeemboota soo qaado lama jibaal falata may adi dholooka barbatanob ركضنا يحلو كذاك نشيدنا وجمال الماء يستجدي الوفاء وجمال الماء يستجدي الوفاء
beeraha ayaa ka mid ah nimcada uu allah ku galladaystay bulshada soomaaliyeed taasoo ka mid ah waxyaabaha ay caanka ku yihiin dadka soomaaliyeed beeraleydii soomaaliyeed ayaa wajahaya culaysyo kala duwan oo ay ka mid tahay in dowlado shisheeye ay dalka kusoo qufayaan dalagyo kale oo saameyn caafimaad ku yeeshay dadka soomaaliyeed iyadoona magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana markii la geeyo qudaarta ka soo goodaa beeraha gobollada dalka lagu xayiro waddooyinka caasimadda waddooyinkiina lasoo dhabo eeyo baara qudaarta iyadoona garoonka aadancaddi laga soo dejiyo qudaar laga keenay dalalka shisheeye kuwaasoo ay ka mid yihiin dowladaha turkiya iyo kenya oo dhibaato badan ku haya ilihii dhaqaale ee uu lahaa dalkan أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أنبللات أرضنا بالغيث عادت للصفا رحمة جاءت حديث عهدها بالإله فيا هناء وشفا نرفع الكفا إذا ما أمطرت